deegaanka sinkadher waxaa ka dhacay dad oo masaakiin ah oo ganacsato ah oo maxaa la yidhahdaa tacsi ka qaybgalayay oo aas u socday oo maaragtay islaan maaragtay maaragtay waalid ugu aadan taxsida ka qaybgalayay ayaa lagu dilay ilaa iyo lix wiil ayaa lagu dilay waana familka reer xaaji gaabo oo ay ganacsatada ah oo iska shaqaysto aan wax siyaasada lug ku lahayn marka allah u naxariista ayaan leenahay ka maamul gobol ahaan meeshaasna hore waxaa loogu xasuustay in loogu dilay suuriyaankii iyo dhakhaatiirta ahaa iyo meeshii lagu dilay weeyaan marka allah u naxariistaan leeyahay dhammaantoodba